jaaliyadda soomaalida ee magaalada edmonton ee dalka kanadana waxay ka walaacsan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo dhowaantan lagu weeraray magaaladaasi kuwaasoo hal ka mida uu dhintay kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen ma jirto ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay ama looga shakisan yahay weerarkan balse laamaha amniga waxay sheegeen inay weli baaritaana wadaan wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa haddaba sida jaaliyadda ay u aragtay arrintan waxa uu ka wareystay cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada ee edmonton
dhallinyarada wuxuu wax gaareen ma ay kala sheegin boolisku oo ayagu cidday yihiin iyo meelahay kasoo kala jeedaan iyo waxaas may sheegin laakiin sida la xaqiijiyey oo hadda laga warqabo communitiyada de warkuma soogana soomaalidu waa lix qof oo soomaali ah ama shan qof oo soomaali ah iyo qof suudaan kasoo jeeda wadanka south sudan ilaa iyo hadda lamaha amniga ma soo saareen wax warbixin arrinkan ku saabsan iyo haddii ay jirto cid looga shakisan yahay dhacdadan laamaha amniga sida booliska edmonton sheegay dabagal bay hayaan oo ku hayaan barnaamijkiisu u dhaceen iyo waxay wax ka dhaceen ilaa iyo haddeer cid rasmiyah oo ay usoo qabteen ma jirto marka laga reebo inay sheegeen sida ay ku qoreen maarata warbixintooda inay heleen gaari ah gaari laga shakisan yahay oo arinta ku lug lahaa oo magaalada edmonton dhexdiisa laga qabtay intaasun baa la hayaa ilaa iyo hadeer laakiin baaritaankii waa socdaa dee dhacdaduna hadeeray dhacday waxoogaa dhacdadan waxay indhahana si gooniya usoo jeedisay oo runtii aada iyo aada uga duwantaa kuwii horeo kale waagi hore qof iyo laba iyay ahayd laakiin dadkan lixda gaaro isku mar dee macnaha wax gaareen dhimasho iyo dhaawac gabdhuhu ku jiraan aada iyo aad bay markaa ama communitiga ha noqoto ama booliska ha noqoto ama xataa mediaha iyo warbaahinta ha noqote si gooni yahay maaragtay oo indhaha ugu hayaan marka waxaan rajeynaya inay ka duwanaan doonto baaritaanadii hore oo halka qof iyo labada qof ahaan jiro layska wadi jiray oo aan jawaabtana laga heli jirin waa tahay sidee bay arrinkan u arkaan jaaliyadda soomaalida ee gobolka alberta jaaliyadda soomaalidu runtii walwalkaas aad adiguba qabtid bay qabaan aada iyo aad bay uga murugoodeen weliba gaar ahaana dadkii dee waalidiinta ahaa iyo dadkii qaraabada ahaa oo dadkan dhaawacmay iyo dadkan dhintay la dhashay jaaliyaddu mar walba oo waxa saanoo kala dhacaan aad bay isugu gurmadaan oo dadkii wax gaareen loogu gurmadaa oo sidii dadka ama ha noqoto in qalbiyadooda loo dejiyo ama loo duceeyo aada iyo aad bay runtii jaaliyadda soomaalidu dadkii maratay dhibkaasu gaaray oo dadkan dhalay iyo dadkii qaraabada ahaa iyo saaxiibadii iyo aad baa loola gurmaday waana dhaqan soomaalidu leedahay oo xuseenow aad ku taqaanid siday isugu gurmadaan soomaalidu markay dhibkaasoo kala dhacdo jaaliyaddu ilaa iyo hadeer dhaqdhaqaaq ka duwan intaa may samayn wixii kale laamaha booliska iyo bay ka warsugayaan oo ay war ka sugayaan inay warbixin ka soo saaraan ugu dambeyntii maxaa soo celceliya dhibaatooyinka noocan ah jaaliyaduse maxaa la gudboon waxaa laga yaabaa awalba dilkan iyo dhibkaani siduu u socday inuusan dhammaan oo wax hadeertaan xal laga gaaray uusan ahayn ee ay ahayd wax duruuftu iska joojisay gobolkan waqtiyadii ugu badnaa oo dhibashadu ka dhici jirtay oo ilmaha la leyn jiray dhalinyarada la leyn jiray waxay ahayd gobolku markuu ahaa buuminka ama aadka dhaqaalihiisu u kacsanaa waqtiyadan dambe gobolka dhaqaalihiisu hoos u dhacay dhal badan iyo dal badan oo dhalinyaroah iyo qoysas badan baa ka guuray marka waxaa laga yaabaa arintaas inay shiiqday oo dhibka iyo dilka iyo dhaawacu inuu saa u shiiqayo uusan dhammaan hadeerna maadaama dad badan kusoo laabteen mar labaad gobolkii in uu dhibkii mar labaad sidaas u bilowday marka bulshada soomaalida hogaanka u ah rag iyo dumarba waxay aada ugu fakarayaan bal arrintaas sidii wax looga qaban lahaa iyagoo wacyigelin isku dayay laamaha booliska in lala shaqeeyo dhalinyarada in la wacyigeliyo in santaro loo sameeyo sports iyo maaragtay la geeyo meelay ku cayaaraan masaajida lagu xiro drob outka iyo dhalinyarada iskuullada ka ka dhacaya la yareeyo aada iyo aad la isugu dayay waxaan rajeynayaa in laga gaari doona horumar inaga keliyana maahan ummado badan baa arrintan soo maray marka wadadii ummaduhu mareen baan laga yaabaa inaan hayno oo ilaahay subxaana wa tacaalana uu mar dhow naga dhammeeyo
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee wuxuu u waramayey dalka kanada xuseen nuur xaaji waxaana la yidhaahdaa cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro oo jaaliyadda halkaasi ka mid a